barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan idil ahaantiinba waa axad koob iyo labaatanka bisha may sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay toddobaadkan marti noogu tahay gabar dhallinyaro ah oo ku shaqaysa farsamada samaynta baabuurta ee makaanikada loo yaqaano horeyna u soo qabatay shaqooyin kale oo adag waxaan qabtay shaqooyin badan anigoo sideed sano jiro ayaa shaqa bilaabay xilina sambuus ayaan wareeji jiray oo maqaayadaha beautyaka aan geen jiray xilina iskuul ayaan iga jiray inaan beera tacbado oo gacantayda aan ku fasho inaan dhuxuli waxaas aan jiro carqalado badan iyo dhibaatooyin badan nolosha waan kala kulmay alxamdulilah laakiin hadda waan ka baxay inaan shaqadan qabto waxaa igu qasbay waxay ahayd maadaama aabbahe uu yahay nin waayeela walaalahayna ay aada u yaryar yihiin
dhinacii heesaha maanta waxaan idiin haynaa
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo ku sugan dalka sacuudi arebiya ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad halkaas oo uu kula hadli doono tobannaan ka mid ah hogaamiyayaasha madaxda dunida islaamka kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa la dagaalanka xagjirnimada kulanka ka hor madaxweyne trump ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato hogaamiyayaasha ilaa lix dal oo ku jira golaha iskaashiga gacanka si uu ugala hadlo arrimaha dalka iiraan iyo sidii loo jebin lahaa kooxaha xagjirka ah
militariga dalka kuuriyada koofureed ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay bilowday wax u muuqda inuu ahaa gantaalaha balistigada kulanka wadajirka ah ee ay yeesheen madaxda shaqaalaha ee ka dhacay magaalada seoul ayaa lagu sheegay in gantaalaha galabnimadan axadda ah laga soo ganay deegaan ku yaala koonfurta magaalada pyongyang oo qiyaas ahaana socday shan boqol oo kilomitir ka hor intii uusan ku dhicin badda mas-uul ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay inay ka warqabaan tallaabada ay qaaday kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah nasre sheekh xuseen ibraahin oo ah gabadh dhallinyaro ah oo ka shaqaysa geerish baabuurta lagu hagaajiyo oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda v o a waan kaaga mahadnaqaynaa waxaa tahay gabeer makaanikad ah oo ka shaqayso farsamada baabuurta bal marka hore inaad horta xirfadan barato noloshaadii wax yarta bal dib loo celi waa qof ceynkee ah marka nasre laga hadlayo nasre xaaji xuseen
walaal aada umahadsan tahay dhammaan radio v o ana oo mahad celinaa maadaama ay maanta waraysi ila yeelanayaan magacaygu waa nasre xaaji xuseen ibraahim waxaan ku dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii nolosheydii aniga aabahey wuxuu dhalay laba wiil iyo afar gabar ayaan nahay familkeena aniga aabahey wuxuu jiraa sagaashan sano aabahey wuxuu ahaa askari dowladii aadan cabdilahi dowladii maxamed siyaad bare sidaa daraadeed aabahay wiilashiis aad bay weerar yihiin oo aniga ayay iga yaryihiin mid mid igu soo xigo wiil ahaan afar sano ayuu iga yaryahay sidaa daraadeed marka aniga waxaa noqday inaan fimilkii aniga u shaqeeyo oo keliya ayaa soo baxday marka waxaan dugsiga hoose dhexe ugu baxay magaalada beledweyne dugsiga saaran magaalada muqdisho carqalado badan iyo dhibaatooyin badan nolosha waan kala kulmay alxamdulilah laakiin hadda waan ka baxay inaan shaqadan qabto waxaa igu qasbay waxay ahayd maadaama aabahe uu yahay nin waayeela walaalahayna ay aada u yaryaryihiin aana haysanin qof i caawiyo oo famil ama dad aad qof i caawiyo markaan waayey waxaan ku qasbanaad inaan shaqeeyo shaqadan keliya ma qaban aniga waxaan qabtay shaqooyin badan inaan beera tacbado oo gacantayda aan ku fasho inaan dhuxul iyo waxaas aan jaro oo dhuxusha ay wiilal ii jaraan aniga laakiin aan qofka meesha joogay oo wax ilaalinayo oo dhuxushii gaariga kusoo bixinayo aan aniga noqdo sidoo kaleeto anigoo sideed sano jiro ayaa shaqa bilaabay xilina sambuus ayaan wareeji jiray oo maqaayadaha beautyalka aan geen jiray xilina iskuul ayaan iga jiray nolol adag waa soo arkay laakiin markii aan magaalada muqdisho imaaday waan waayay intaanan halkaas ka gudbin waxaa tiri beer baan fali jiray waxaa tiri dhuxul baan shidi jiray waa shaqo la qabto tan ugu adag oo ragga dhammaantood kuma dhiiradaan sidee bay ahayd
markii adiga gobola joogtaa aabahey wax olal ma leheen laakiin beero ayaa jira oo la falo marar baro xilliga roobka aniga xilliga roobka markuu da-o waan is dhiirigelin jiray waxaan dhihi jiray aabaha waa nin waayeelah waa ku qasbantaha marka inaa shaqaysid aabahey waxaan ka ilaali jiray inuu fiiriyo wiilasha anigoo kaleenta ama kuwa iga waaweyn oo waalidiintooda garab hayo inuu taas arka ayaan diidanaa marka anigana waxaan tusi jiray inuu wiil aan waxba dhaamin inaan wax kasta qaban kara aabahey tusi jiray marka waa bixi jiray waxaan raaci jiray dadka beeraha aadayo oo ama lacagta ku shaqeynayo shaqaalaha ama kuwa aan lacagta ku shaqeynayo ayaga xoolahooda iskale oo beerta falanayo anina qeybteyda ayaan ka bilaabi jiray waxaan sameyn jiray markaa beerta bilaawayo aan falida bilaawayo meel ayaan soo xariiqin jiray meeshaas waxaan dhihi jiray ilaa meesha ay ka gaartid kor baa u istaagin ilaa meesha ay ka gaartid marka waa sameyna waa falaa waa isku dayaa ilaa markaa meeshii tago dhabarka oo xanuuno meeshiida iska jiifana markaas cabaar markaa qaaliyo haddana waxaa istusaa inaan ahay qof awood leh haddana waalidkeed inay wax u qabata rabto oo ciyaar ciyaaraya waxaan ka ahayn sidaa kadibna sidaasaa beerteyda ku falan jiray oo hadafkeygii aan kulahaa beerteydana aan ka gaari jiray mida kale dhuxushana aniga waa dareemi kartaa gabar ayaan ahay geed weyn ma goyn kari laakiin dhalinyaro ayaa ii goyn jirta goob wax layirahda jirta oo gobolada dhalinyarta inay isku maado in dad hal mar lay qabto hal maalin ama laba maalin inaa lay jaro dhuxushi kadib dhuxushi waxaa la sameeyaa meel banaan aa laiskugu keenaa geedaha geedii la jaray ayaa meel banaan laiskugu keena markaan waxla dhihi jiray gaarigan iyo dameerkan qabso soo baxsa dhuxusha banaanka isku keen anaka waxaa kuu awoodnaa inaan ku dugno marabaad ilaalso way ii duugaayaan anaana si ilaalsanayo iyadoo meesha ay tahay ha marka la gubaayo marka ani waxaa ku qasbanaa inaa meesha aa joogo meel duur waayo gabar ma joogi karto wiilal maahina wax yar reer xoolaleyaa joog laakiin haddana waxaa istusi jiray in gabdhaha baadiyaha ku nool haddana aan waxba dhaamin oo anigana leh wax lagu dhala lagu dhala marka wax kasta inaan qaban karaa aan is aaminsiya aniga
waxaad ku ilaalisay aabbo sagaashan jira waa dareemi karaa ahmiyadda iyo sida aad u muujinaysa inuusan dareemin aabbaha wiilasha uradka u noqdeen laakiin hooyana xaggay jirta hooyo way joogtaa hooyaday dowladdii maxamed siyaad bare xilligeedii waxay ahayd macalin hooyaday waxay dhihi jirtay iskuullada axmed gurey iyo iskuullo badan ayay dhigtay laakiin xooga xanuun ayaa kusoo dirsay indhaha xooga way xanuunayaan sidoo kalenta madaxa beerka iyo wadnahan labadaas waa laga hayaa efishin marwalba ka qaadaa marka xanuuno ayaa hooyahayo sidaa daraadeed iyadoo waa noogu soo dadaashay inaan anaka wax barano ama wax yar aan qabsano iyadaa nagu soo dhiirigelisay iyadaa noo shaqeyn jirtay laakiin iyada markay xanuunadaas kusoo dirseen qasab ayay igu noqotay inaan ani shaqada qabto waajibkeyga aan guto
aan u gudbo howshii makaanikadaad ku guda jirtay daruufihii baad iga sheekeynaysay sambuusna waad gaday dabcan ha sambuus waa gaday waaga markuu baryo sagaalka sacmal hooyay kicin jirtay waa isla sameyn jirna aniyada sambuuska markaan wax badan sameyno marka salaad subxeed la dukado waxay koob shaah siin jirtay cab iyo laba xabo sambuus markaan cuno waxay dhihi jirtay qaad sambuuskan maqaayadaha biyutaalka gey markaan geeyo waa soo laabana waa qubeysana iskuulkaygaan horka aadi jiray bal makaanikadaasee ku bilowda markaan magaalada muqdisho imaaday waxbarashadeedii aan dhameeyey waan waayo qof i caawiyo ama garab siiyo waan waayo qof oo i dhiirigeliyo waana la sugaayo maalin kasta waxaa qof la sugaayo oo biil laga sugaayo oo familka iyada kaligeed ee u dhaqaaqayso marka markaan waayay wax i caawiyo qofkan u tago wuxuu weydiiyaa damiin qofkan u tago wuxuu weydiiyaa shaqo shaqada maxaa qaban kartaa shahaado anina jaamacad maana dhamin marka ani waxaan doorbida inaan wax un qabsado hadda maanta waxa keliya gabar qaban karta waa inay shaah kariso shaah markaa karinaysa xataa wuxuu u baahan yahay maalgelin haddaadan haysan maalgelin iyo garab maka samayn karta maxaa yeele tarmuushadii bakeeriyaalka galaasmankii goobtii aa ku shaqayn lahayd ayaad u baahan tahay haddii aadan nus ku shilin aad haysanayso soomaaliya waxaa qabsan kartid malaha maalgelina ma haysanin marka waxaan ku dhiiraday inaan shaqo un qabto markii aan wax badan dadaalay oo wax badan aan raadiyay oo wax badan aan rafaaday marka dambe waan fikiray maskaxdeydaan ka shaqaysiiyey maxaa maanta qaban kartaa is dhah haddii xataa guri dhis aan leed waa samayn lahaa aniga laakiin waa ha marka shaqada makaaniga bilaabayba haddii shaqadaas liiga soo buriyo waxaan raba inaan fundi noqdo oo aan soo qaato miishaarteyda waxeyga oo dhalinyarta shaqaysanaysa aan raaca laakiin waa isoo dhaweeyeen garaashka markaa taga lixdii bilood ugu horeysa saad ku tagtay taabaa ayada u baahan oo lagu aqbalay horta marka hore garaashka garaashyada yaryar ah meelaha aa ka tegi jiray oo mar walba biraha iyo waxaas waa fifiiri jiray ilaan markay qabanayaan waa la qaban jiray wiilasha ayagu markaas la ahayd inaan wax iska ciyaarayo an waxaa raba inaan waxyar ka fahmo markii dambene markaa baxay wiil la yirahda deeqow deeqow carab wiilkaasa hirshabelle ka tirsan maamulka hirshabelle ka tirsan wiilkaasaan isbaranay oo horena isu naqaanay kaasa waxaa weydiiyey shaqo inuu ii raadiyo wuxuu ii sheegay nin saaxiibkiisa inuu shaqo il raadin karo oo dad mas-uuliyiin iyo dad badan u yaqaano marka ninkay ugu xiray marka ninka u tagay wuxuu ahaa nin garaash leh cabdikariin cabdiwaxeedar aa lahaa ninka garaash ayuu lahaa markaa u tagay waxaan u tagay oo keliya maahina inaan shaqo makaani noqon aan uguma tegin inuu shaqo ii raadiyo oo fursad inuu ii raadiyo maadaama use dad badan u yaqaano oo wax shaqooyin u haayo kadibna wuxuu yidhi waxaa adag in lagu aamino waxa adag maanta in la samayso wax walbaa samayn kartaa laakiin in lagu aaminaa ka horeyso waxaan dhahay waayahay adi wuxuu dhahay aniga garaashkan ayaan haystaa aniga garaashkii maan ka shaqeynaysa markaas waxaan dhahay walaal garaashkaagaan ka shaqeynaa oo ila yaabaa siga marka koowaad markaas daruubteedii danteyda markaan u sheegay inaan ahay gabar soo dhigato wax walba inay qabata rabto markaas wuxuu kusoo dhawow garaashkayga haddaa inaad shaqaysta artid garaashka diyaarooy ku yahay maalintii koowaad ee shaqada kusoo aan bilaabayay dhalinyartii goobta ka shaqeynaysa xataa way la yaabanaayeen dadka jidka maraya iska daaya wixii goobta ka shaqeynaya aaba yaabanaayba waayo gabar makaanig wiili hor logan baana soomaaliya haddana maba maba kusii jirinba aniga haddana maba is istusin inaan gabar ahaybo inaan wiil ahay malaynayo waan qabtay shaqadii waan dadaalay lix bilood barasho ayay ahayd inta ka dambeysana anigaa gari in lagu aamino lady ofroa aan soo baroobeeyo aan ciladiis soo sheego aan ciladii ka samey ladhaha qalabkii soo qiimeeyo soo gudbiyo qiimihii kadibna samee markii ladhaha aan hawsha bilaabo alxamdulilah gaariganka aan wadano wax walbay qabay si walba wax yihiin aamin baa lagu qabaa ha ani bosishon walbo gaari layihi waa sameyn karaa inkastoo dabka oo wax badan waqti badan in loo qaato oo rabo haddana wax badan waa ka aqaana wax badan waa ka qaban karaa
bal waxaad ii sheegtay inay adkayd dhalintu ku adkayd inay aaminaan in kuntameen dhalinyaro ah aanta labiska la gashato aada birta gesa garaacdo iltaabay kugu qaadato inay dadku ka dhadhacdo
dhaliirta aan la shaqeynayay maalmihii ugu horeysa way la yaabanaayeen markaasaa marka dambe qaar ka mid a dhaliirtii markaa la sheekaystay ee nolosheeda ugu sheekeeyey xataa carqaladii igu hayeen waa iga daayeen waxay bilaabeen inay i caawiyaan inay xataa mid kastoo gaari sameynayo aan asi in la sameeyo oo jeclaado oo ay i dhiirigeliyaan inaan wax kasta qaban karo markaan wax aan sameyn waayo xataa ay igu qayliyaan ay dhahaan waa sameyn kartaa isku day isku day waa sameyn kartaa markaasna aniga aan sameeyo taas aa dhacda markii dambe way i aamineen markaan nolosheedii qisadii ugu sheekeeyey waxay ahaa rumeeyeen inaan ahay qof meel saxa ka duuleyso oo hadaf leh inaan ahay markaasay ogaadeen markaasna go-aanka way la qaateen intii garaashka joogtana ay soo dhaweysay dadka banaanka ka imaanayna qaarna way la yaabanaayeen qaar wax kale ay imaleynayeen qaarna way i aaminsanaayeen inaan u gudbo dadka loosameeyaasha ama dadka farsamada u imaanaya intee bay ku qaadatay inay marka hawsha adiga lagu diro isweydiiyaan run ahaanshaha waxaa
markii koowaad way la yaabanaayeen dadka maalintii koowaad qofka imaadabo wax la yaab ayla noqonays laakiin markii dambe arkeen wiilashii dadkii la shaqeynaya dadka garaashka lahaa iyo mas-uuliyiinta iyo dhalinyarta si fiican la shaqeynayso way aamineen xataa dadka dhan mar walba imaadaan dadka qaar rukunkeena ah way dhiirigelin jireen gabadheeni magacyo badan ay bixiyeen oo ay mar walba igu wici jireen ayaga inay dhahaan cabdinaasir oo kaleento waa naag oo makaanig ma jirta tan nina oo qarneen magacyo oo waaweyn ay wici jireen marka anigana eh, wax walba oli dhaha waa dulqaadaan samayn jiray haye Ha.
waan gartay waxaa raba bal inaad igaga sheekaysa hal iyo laba qiso kuwi kugu yaabka badnaa ee, farsamada xaggeeda kaa soo wajaha Ee, waayo gabar farsamo yaqaana ma jirin
waa run een, dadka qaar een, ma yaqaanin oo horta qofka qof hadduu nolol adag kusoo koro iyo qof nolol raaxale kusoo koro weligood isku mid ma noqon karaan dad waxay iga aaminsanahay inaan ahay gabar inay wa- nimanka iskaga dhex jirto jecel laakiin hadda markii ay arkeen inaa guul gaaray ee, way ii hambalyeynayaan waayo dadka marka hore guushaada ku- kuluma jeclo laakiin markaad guuleysatid way ku qasban yihiin inay ku jeclaadaan Waa- waa inaad guulaysatay.
waaba guuleysatay waa marka marka hore laakiin laguma ogolo ee, inaad dulqaad samaysaa loo baahan ee, qisadii gaab kale waxay ahayd markii ee, nin ee, oo imaada gaari wato wuxuu dhaha gaariga halee sameeyo gaarigii markii ee, gab- waxaa la dhaha furaha kasoo qaad ninkaas markaas wuxuu yihi gaarigayga naag ma sameynayso Haye.
wuxuu yihi hadda halaasan yahay maleegsidara bulshadana qaali waaye laba laba kun oo- laba boqol oo kun ay joogaanaya gabar lagu maaminayo macnaha gaariguu wataa wuxuu ahaa kuwan ee, xabadu karine bullet proofta haa kadibna eh, waa kasoo laabtay ani wiilashii wuxuu dhahay halee sameeyo marka waa naga laabtay ninkii markuu naga laabtay wadadii oo ku laabtay aa waxaa dhacday inay musbaar oo cagtii ka dilaaciyo oo bir weyn ay muddo Eh, kadibna waa soo laabtay wuxuu dhahay kaalihii musbaar aa- aa iga muday cagtii kaalihi halee- halee sameeyo camal gaarigii baa markuu laabtabaa intuusan meel gaarin ka fadhiistay gaarigaa fadhiistay haye kadibna eh, waxaa la dhaha kaale samey waa soo laabtay oo u imaaday gabadhii hadda u taga alla horta wiilasha marka u taga waxaa lalahay gabadhii hadda kusoo xu- oo aad dheheysay ma ii samaynayso taas lay kuu samaynaysa maanta asigoo yaabana ii imaaday markaas wuxuu dhahay walaalay kaale lacagta iga eh, iga banjartee waana banaanka laamiga dhexdiisa waa ninka waayo markii hore kaa tegey ha laamiga dhexdiisa waayo meesha oo gaariga aala ma ahan haddana garaashka gudihiisa waa ka baxay anina waa markaa waxaas dhahay een, wiil soomaaliyeed waaye oo dareemi doonaa mar un waxaad qaban kartee ee, u samey banaanka u baxay waa u tagay ee, waxaan weydiiyey inuu soo baxsado ee, maaragtay gariigii iyo wixii xitaa ma yaqaana gariiga meel oo ugu jiro gaariga ee, baruufta ahaa kadibna gaarigiisa waa usoo bixiyey baruu- een, een, gariigii wixii cagtiaan u furay midii kale ugu xiray kadibna waxaan dhahay waad mahadsan tahay markaas uu furay inuu igu soo wareejiyo wuxuu yidhi hadda gaariga samey cilad walbuu leeyahay inaa iga samaysa waa una iraala geliyey marka qofka marka hore lagama xanaaqo waa la isbaraa inaa xanaaqdid waxaa ka wanaagsan inaa qofka isbartarto waxaa qaban kartid waxaa tahay inaad tustid marka aniga saas aa, qisada ayaa igu yaabka badeed Ah.
ugu yaabka badleed Eh, nasraxaaji mid kalena ma jirtaa weli gabar oo bolitation meesha shidaalka gabar ka shaqaynaysa ma jirto Organization joogto.
haa bolitation joogto ma jirto aniga habeenkii waxaan gadaa bolistationgaa gadaa shidaalaa gadaa habeenkii ee gabdhaha soomaaliyeed waxaa lagu yaqaan inay caag laamiga la fadhiistaan shidaal gadaan ma jirto gabar kaalin fadhiisanayso haddana waxaa ahaa gabadhii ugu horreysa oo kaalin fadhiisato Haye.
marka dhalinyaro qa- baabuurta qaar inay i imaadaan ayagoo oo baabuurkii u buuxo shidaalkii ee waxay leeyihin shidaalaa rabnaa shidaal noogu shub waayo waxay aamin laayihiin in gabar ay kaalin gadi karto shidaale Haye.
aniga waa soo istaagaa markaan waxyar uu shub shan litir camal marka u qaado wuu buuxsamaa markaas waxaa dhaha gaarigaada ku buuxa markaas waxay dhahayaan inaad shubi kartid bisaa ku fiirinayna walaal naga raalahaw Haye.
marka dadka wax walba waad kala kulmaysaa marka nasra waad guulaysatay farsamo yaqaan baad noqotay hambale mar kale dadaalkaagii iyo siday kaaga go-need in eh, aabbahaayo sagaashan jira iyo hooyo xanuunsan eh, maanta guushii waad joogtaa noloshaani maxaa iska bedelay eh, aad u- u gashay shaqadan adag alxamdulilah een, awal waxaan ahaa dad ku nool nolosha ugu hooseeyo aan ahaa saddex nolol nolosha saddex waayo waa qeyb hoose qeyb dhexe iyo qeyb saro Een, waxaan ku jirnay qeybta ugu hooseysa noloshaan ku jirnay alxamdulilah ha haddana waa kasoo baxnay maxaa yeele hadda walaalahey oo dhan iskuul ay dhigtaan Ee, labadii wiil oo la dhalatay dugsi sare soo bilaabayaan gabadha cidda ugu yareed ee iyadana dugsi dhexe hadda ay soo galaysaa Ee, l- gabadhii igu xigta aniga iyadana dugsi sa- jaamacada dugsi sare dhamaysa jaamacada sanadkan bilaabaysaa intoodana maareyntoodan ahaayo ijaarka gurigii korontadii biyihii daawadii raashinkii maanta wax yar haddii loo baahdo qofka lasoo weydiinayo waa anigan waana awoodaa inaan dhiibo maxaa yeele waa Marka hadda nolosha guriga adigaa maamula haa anigaa maamulo anigaa ah, ka mas-uula familkaas dhan alxamdulilah ilaahina eh, ducada waalidkayga uu ii dhaliyey haa wax makaaniga maaratoo biraha kula wado gabdha ah maya weli eh, gabar makaaniga ma aanan arkin laakiin way jiraan gabdho dhiiroon gabdho eh, u baahan inay noloshooda wax ka bedelaan oo familkooda nolosha ay familkay ku noolaayeenba ay ku noolyihiin waa jirtaa laakiin waxaan rajeynaa inay gabdhahaas eh, noqdaan gabdho wax qabsan karo anina diyaar waxaa u ahay gabar kastoo soomaali oo shaqo u baahan oo dhankaas ani waxaan aqaano u baahan inaan caawiyo
dhalinyaka kacotoosa dhidibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule
aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd masrax aaji xuseen ibraahim oo marti noogu ahayd barnaamijka hibada iyo hal abuurka waa gabar makaanig ah waxayna ka shaqaysaa magaalada muqdisho sida bilowga sheekada ku dhegaysateen nolol adag oo ay nasra ku sugnayd ayay ka go'nayd inay ka soo saarto reerkeeda ugu dambayntiina hadda waxay maamushaa gurigaas oo dhammaan walaalaheed waxbarasho ayay u dirtay nolosha gurigana hadda iyada ayaa gacanta ku haysa intaanu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo
barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyay waryaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil waad isoo fiirinaysaa malaha hadal baa kugu jira jira hadalku adna hees baan islahaa dhegeystayaashaad ku nasisid hees wanaagsan heesta maxaad inoo soo qabatay horta bal dhinacaaga u diinay maxaa madaxaaga ka guuxaya de waxaan is lahaa hablaha berigii hore waxaa la samayn jiray wax la yidhaahdo jacaylka haatan horta casri buu noqday snapchat iyo waxbaa soo baxay waa la fududeeyey waa la fududayey wuxu waa gartay facebook iyo hadda rimka berigii hore waxaa la odhan jiray galaydhka heesaha waxa ku jiray dee galaydh iho macnaha kuugu dhiibi Gaarsii shimbir iho, farriintayda ha, iyo- gaarsii farriintayda galaydhka iyo meelahaas ugu du- ugu degdeg badnaa markii iigu dambeysay wuxuu marayay in een, telefoonka fiiladan gelayaa iyo waa suuxayaa iyo faleebaa igu socotay Iminkana meelahaasu waxa maraya weeye markii iigu hor dambeysay Facebook hadda xagu- ma iska eegtay iyo fiberkan kaala soo xidhiiday iyo snapchatkan kuu soo mariyey iyo meelahaasaa iminka haatan lasii maraya sheekadu way badatay sheekadu way dheeraatay marka xiliyadaa hore haddaynu dib ugu noqonno een, waayadaa hore toddobaatanaadkii sideetanaadkii xiliyadaasa waxa dhacday een, sida sida warkuu kugu soo gaaray sida warku inagu soo wada gaadhay waxaa dhacday waraysi baan qudhid anigu is- isagoo ka sheekeynaya fanaanka aad ku dhegaysatay ayaan ku dhegeystay haye marka waraysi uu bixinaya fanaanka wuxuu sheegay wuxuu yidhi fanaanku waa kii horta fanaanka xagga dambe ka sheegi doona waa gartay fanaankaas wuxuu yidhi walaalkay ayaa een, inan baa isla yar hayeen haye inantii markaa fariin jacayl oo qoraal ugu diray waa gartay dee wuxuu yidhi inantaa ma garanaysaa berigoor waraaqaha jiray yaa loo dhiiba talo Een, anaa lay dhiibay buu yidhi haye fanaanka laftigiisa haye aduu inantii fariintii waa loo geeyey waa gartay inantii fariintii een, eh, umay bogine waxaa een, adigu way si aan way saluugtay way salugto haye wax weyn kamay soo qaadin waa gartay arrintaas niyajab badan bay abuurtay waa
Een, walaalkii markaa waa la xidhay xabsi buu ka soo baxay marka wuxuu yidhi walaalkii baa hees qoray waa gartay marka wuxuu yidhi anigu heesii hirgalay iyo waxaan usoo galayba inaan walaalkay suugaantiisa aan dadka u sheego aan dadka u sheego soo shaac saaro waa gartay marka ninka fanaanka horta waa cabdidiini cabdidiine ha waa gartay si Marka wanaagsan wuxuu yidhi, loo qaana waxaan u yeedhay een, marka markaan heesaha hirgelay ka qaybgelay waata dee tigidhaa la siin jiray ama iyo eh, in dad qof kusoo casumo haye habeenkii waxaan u dadka aad yeedhay- jeceshaa inay ku daawadaan halka dadka keen ku jecelahay Ay.
marka wadaadkii walaalkii iyo inantiibu labadiiba aan sogeyn buu xafladigooda keenay haye heesta la qaadi doonana lama oga heesta la qaadi doono lama ogaa waa gartay waa heestii walaalkii haye deedna masraxun buu soo fuulay deedna masraxun kusoo fuulan buu heestii kaga dhawaajiyey marka asagoo afkii walaalkii ku hadlaayo walaalkii.
gabadhii loo qaadanaya meesha taagan tahay gabadhiina meesha joogto dee wuxuu yidhi oohintii macnaha dee dareenkii baa halka ka dareemayo adigu labadii iminka was guursadeen oo guur baa halka ka dhashay carruur ma dhalin talo absolutely waaw heesta marka bal noo soo qawaatee heesta waxaa la yidhaha dardaaran waa heesta waa cabdidiini ku luuqayo
dayaxiyo cadeediyo keegaa la moodiye warab lagu tartuurtiyo daxabkoo iftiima daawashada laga tegayaa dadkuyo isku keengeen dabdhaxdeena laga shidin dabdhaxdeena laga shidin waxaa waxaa iga dardaaran oon kaaga digayaa dadkuyo isku keendirin dabdhaxdeena laga shidin dabdhaxdeena laga shidin hadday hadal kaliya inahaada ha u celin hadday kula dagaalaan u dulqaado weligaa حتى هذا الكلي شاء تمنع هذا هو أري حتى يكون كغانا وتلقى وريقا Adusha, adusha, dushada kaga tur, iyaga daremiye. Ah, eh, ah, eh. waxaad ogaataa inanaynin doono dantuhooda yeesho idanimo u dheer tahay Ah, eh, ah, ah. hey, hey, hey. Waxaad ogaataa inaan ahaynin dooro dantu hooda yeesho idanimo u dheer tahay waxaan filayaa dee dhegeystayaal badan caasho inay ka heli doonaan aad iyo aad aad iyo aad marka codkaas cabdi diini iyo heesa dardaaran waxay gebagabowda ahayd idaacadda iyo duhurnimo ay si wada jira idinla socodsiinayaan caasho ibraahim aadan anoo ismaaciil xuseen farjara iyo bashiir abi gartan iyo intaynu idaacadda afarta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh oo ku baar jiro